madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoorow mas-uuliyiinuu horkacayo ayaa kormeer ku tegay halka uu ka socdo mashruuca lagu dhisayo xarunta farsamada gacanta galmudug ee magaalada gaalkacyo kaas oo meel wanaagsan maraya waxa uuna markaasi ka kooban yahay mashruucan qaybo badan oo lagu baran doono farsamada gacanta iyo sidoo kale qaybihii ardaydu markaasi ku noolaan lahaayeen iyadoona markaasi la rajaynayo in uu daboolo mashruucani baahiyaha markaasi la xiriira farsamada gacanta islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug markuu soo idlaaday kormeerka madaxweynaha galmudug ayaa ka hadlay faa'iidada xaruntani ee u leedahay dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada reer galmudug oo markaasi ka baran doono xirfado badan oo ay ku daboolaan baahiyahooda runtii maanta waxay noo tahay fursad weyn iyo sharaf ay noo tahay inaan soo booqanno soo kormeerno mashruucan aad iyo aadka u qiimaha badan baaxadda weyn leh aan dhihi karno maanta waa mashruuc galmudug u ah fursad gaar ah oo ay soomaaliya uga duwan tahay gaar ahaan waxaan ku bogaadinaynaa dadka reer galmudug si guud iyo si gaara inuu gobolkan iyo magaalada gaalkacyo ay nasiib u heshay mashruuca dhowr iyo tobanka qaybood ka kooban ee lagu tababarayo dad aad iyo aad u ballaaran oo baran doona xirfado ay ku shaqaystaan ama bulshada ugu adeegaan ama ay dalka ku anfacaan sida la xusay waa mashruuc aan dalka ka hirgelin soddon iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay maantana ay nasiib yeeltay reer galmudug gaar ahaan ay nasiib usii yeesheen in laga dhiso magaalada gaalkacyo reer gaalkacyo waxaan leenahay waa hambalyo iyo bogaadin waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii in la yidhaahdo inta ku dhowaad labaatan qaybood oo xirfado kala duwan leh oo qaar yahay ataa degayaan ardada la dejinayo oo ay jiif ku leeyihiin oo xafiisyo intaasu ka kooban waa waa fursad weyn oo reer galmudug ay heleen oo ay ka faa'iidaysan doonaan insha allah waan rajaynayno dhallinyarada iyo dadka u diyaarsan inay helaan xirfado gooniyah oo kala duwan intaas inay qaybahaas kala duwan ka faa'iidsan doonaan insha allahu tacaala waxay noo tahay mar kale annagu markii aan helnay mashruucan oo sidii la sheegay la yidhi waxaa ugu dambeysay xela jarmal meeshii loo yaqaanay wadanka laga sameeyey walow hadda sida lasii ballaariyey oo hadda qaybaha ka faa'iidaysanaya ama wax lagu barayo ay intii hore kasii ballaaran yihiin oo hore lagu bilaabo xela jarmal waxaan u doorannay halkan magaalada gaalkacyo inay noqoto xarunteedu waxaan rajaynayaa waqtigii aan dheerayn soo socda inaan mar kale arki doonno ilaah idankii iyadoo intaas qaybood uu ka kooban yahay wax looga baran doono lagu faa'iidaysan doono loo fadhiyo laga soo baxay laga wax laga bartay hadday tahay furniture hadday tahay gaadiid hadday tahay koronto hadday tahay nooc walba in oo bulshadan adeeg lagu adeego halkaa maanta ay tahay meeshii lagu baranayay laga soo baxayay waa ka mahad celinaynaa hayadihii caalamiga ahaa ee naga gacan siiyey gaar ahaan dowladda jarmalka